xilli ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed oo loo diyaarinayo in ay ka qayb qaataan dabaaldega munaasabadda ee aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed ee labaatanka disembar kuna jiray tababar ciidan iyo gaardiis ayaa lagu soo waramayaa in nin isku soo xiray walxaha qarxa oo isku qarxiyey ciidamadaas oo ku guda jiray tababar gaardiis ah waxaa la sheegayaa in meel barxad ah oo ku taala dugsiga jenaraal kahiya ex school bolisia oo feestada loo yaqaano ciidamado maraya uu isku qarxiyey nin isku soo ekeysiyey inuu ka tirsan yahay ciidanka booliska islamarkaana soo xirtay dareyska ciidamada booliska soomaaliyeed waxaa la tilmaamayaa in khasaare xoogan uu jiro oo ciidamada halkaas gaardiska ku sameynaya qaraxaasi ismidaaminta uu kasoo gaaray durba waxaa la xiray aaga school bolisia mid ka mida ciidamada booliska oo ku sugnaa meesha ay wax ka dhaceen ayaa sheegay in khasaaraha loo maleynayo in ilaa toban ay ka badan yihiin waxaa la tilmaamayaa in lagu aadiyey ama qarax lagu soo beegay xilli ciidanka gaardis ay ku guda jireen islamarkaana mashquul xoogan uu ka jiray goobta ay wax ka dhaceen aandiyeeshe weli ma cadda khasaaraha rasmiga maadaama saraakiisha meesha ku sugan aysan ka warbixin balse mid ka mid a ciidamada booliska ku sugan school bolisia oo shabeelle faahfaahin kooban siiya ayaa waxa uu sheegay in sida uu u malaynayo marka loo eego xadiga khasaaraha uu gaarsiisan yahay toban ay ka badan yihiin dhimashada dhaawacyana ay jiraan sida uu yidhi
waa mahadsan tahay jimcaale dabcan wararkeena xiga aad ku maqli doontaan